بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت فيلا aka dhawaada barnaamijka siyaasadda idaacadda warsan magaalada baydhabo dhegaystayaal siyeedka balato miyonay koowaad sannadda labada kuntumiyoonay siyeedku qodobadiisan ka dheega doontaana weliba iyo kumadaha shariif xasan sheegeedan ogabyahaan buusu ku tabi dalka gaar ahaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay taasoo itatoyeedaka dhakanaadaasa in shariif xasan bixitaanka kiishay ku degi maslaxagii siyaasadda soomaaliya geeska afrika iscasilaada shariif xasan sheegeedan eta towse qorshe kuwadadii ma eta saamayn danka jarta xukuumadda nabadyoonay nolol bulshada magaalada baydhabo gaar ahaan aqoon-yahanadyoonay dhallinyaradiiyo siyaabo shalgadiisan yoona handhawaayeen waana yoon ku hadleen xaaladda koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan iscasilaadii layaabka la hayti madabiinagii hore ee koonfur galbeed ee soomaaliya muddada tumanka bera wakhtiga kiishay dhammaadowshay intilandeernanusu xilkiisku dhiki xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ka sugan magaalada baydhabo yoona kulamayo laga hadleen musharaxiintii hore qaybooyinka shalgadiisan weliba yoonku ku hadleen arrimooyinka la xiriira doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya isaasoo kaleeta iyo ka baaqin in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xubintu keeyin intiiyo roojida faragelintiiyo ku-keedin doorashada madaweynenimo ee koonfur galbeed soomaaliya aan xukuumadda howlgorodkiione odayaalka ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyayoona ku horjeysadeen warqadii iyona warmurteedkiiyo ho saareen maalmo ku hor odayaalkii dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya taasoo yeeda ay tii in reedendhakowle ka sameeyi doona doorashada koonfur galbeed axmed maxamed islaam axmed madoowe madawiinaha maamulka jubbaland iyo weliba uu siinaya kowse sheegi in anjarna qof qof kale ku adaka markii la fiiri marxaaladda xilligan la roog qarax kudhi magaalada muqdisho xukuumadda xildhibaanada maamulka hiirshabelle iyo kadhamadi doggii magaalada muqdishona weliba uus hay-adooyinka samafalladausan diray baaqiya shalgadiisa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qaramada midoobey yeedaka eedayti in yarroojida xaaladda ku hadlowka soomaaliya gaar ahaan iyo oh qaramada midoobey ee ku hadli doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya qodobadaas iyona qodobo kaleba ka dhowaada saaxiibyaal markaleta barnaamijka siyaasadda idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horeeye barnaamijka siyaasadda idaacadda warsa magaalada baydhabo dhegeystayaal weliba hoseeye jeeka gelinkii dhexe weliba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay usu ku baxaye diyaaradiyeeda wada madawiinagii hore ee koonfur galbeed ee soomaaliya mudane shariif xasan sheegeedan tan iyo astaanyeedan ata in shariif xasan sheegeedan usu ku degi diyaaradii siyaasadda soomaaliya i guud ahaanba geeska afrika taasiyayada sababnata markiisuse xilkoosku casili maalintii shalay hayti xilkii madaweynenimo koonfur galbeed ee soomaaliya iyonaysaasoo kaleed uso isku casili musharaxnimadisba siyaasiyiin xildhibaana wasiiro wariyaal bulshada qeyboosha shalgadiisa weliba iyo dhawaayana ee madawiinaga haanasaytiyo in haana iyo markaaska sii sogootiyeen eelboorka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iscasilaada sayti shariif xasan sheegeedan maysan dhakanaadaasa ee tato xukuumadda nabad iyonay nolol hatu ku armiyayto guud ahaanba dalka saameyn yeedaan lata xarunta daraasaada iyonay cilmi baarista koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba yeedahaytay tow una yeedu ku warbiidi aramooga sayti statatis oysee markaas statatis oo ee xubinkuumad eh xarunta sayti yahayka usa niilwadaagii aramooyinka la hariira koonfur galbeed dowladda dhexwalyaabo iyo damacsanta iyona saas oo kaleed xaalada guud ee koonfur galbeed soomaaliya
bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam ku horeyntii waleynta ka salaamay dhammaan bulshooyinka ee soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan deegaa magaalada tan ee baydhabo wali ka salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu bacdusalaan runtii bishaar mayow eedeeda ma hasanta sida quruxda badan su-aalun wanaagsan ad in weydidii saada la socota bishaarow magaalada baydhabo wali ku socdee runtii jahwareer siyaasadeed iyo ka teegan magaaladii runtii dadweynihii wali runtii eed iyo eedan hadal haayana is-casilaadii madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan dadka qaar siyaabo badan ayaa u farceliyaayan oo leeyiin weli ka safeeyayana iyo leeyiin madaxweynihii cadaadis badan iya kula kulmi beelo caalamka qaar weli leeyiin cadaadiska kula kulmi dowladda federaalka soomaaliya qaarna weli leeyiin weli cadaadis eedan kula kulmay siyaasiyiinta kala duwan gaar ahaan qeybta musharixiinta oo umay leeraayo hakuqulqulaayeen ama kusugan magaalada tan ee baydhabo runtii markaan haddaan su-aalo dimanka nagada may sababi iscasilaadii mayna sababi mayna sheeni intuusa ka tanaasula may leeraayo musharaxnimadii usoo awood in lahaay runtii arrintaasi horta marka hore wali eediya dhanka mahad celiyey madaxweynihii hore sida quruxda badan utanaasuli usocon ka hormari dantiis gaarka ka hormari danti guud ee bulshada runtii waa geesidnimo yalaka tilmaamee tan lamaad bishaar mayow weli meeliyaale madaxweynihii hore runtii naftiis eedeedan jeelaye intuusa tartama eedeedan jeelaye intuusa mayleer xilka sii haayo eedeedan jeelaye inteed mayleeray doorashadii xilligii lanka talagali oo hayti tomi todobada bilo november intiya mayleer kudib dhacda yaa runtii eedeedan jeelay laakiin nasiib wanaag runtii madaxweynihii cadaadis badana la kulamiyo erokona runtii gorodi ee iscazili iscazilaada tiidis meenka dhikanta shacabka koonfur galbeed isiyaasadiisa
runtii maasha allah su-aal meeliyaalo markaad eedan fiirida bulshada ka dhaqan reer koonfur galbeed runtii markaana qaar markuuna maaddaras ka sameeyaan casilaadu may sheeni runtii qaar iyo weli ilaa hadda aaminsanyiina shariif xasan runtii eedi eedi anjeelaye intuusa marlama tartama laakiin markaad eedin fiirida may leeraay arrintaas suurtagala waytii dadka qaar ba waleeda la yaabase may leeraay aaminsa markaana arintun daraasuna ka sameeyaan leeyiin shariif xasan intuusa tanaasula dagaanka jartii shariftiisa ka hirinayti hadduuse tanaasula faneen may leeraay cadis badan ama dhibaato badan iyo kula kulma fadya leeri may leeray dowladda federaalka soomaaliya hay ahaanta may leeray markaad eed iyo danfiirida bishaarow shariif xasan may leeraay cadaadiskii barnaamijyadiisa may leeray hirhiraay iyo may leeray garowrin suurtagalo wayti qaabkii usan tabaay inta walandhiyaan iyo suurtagalo wayti talamaad weli kale eed eed may leeray aragni oo may leeray markhaatimo doonta ah shariif xasan oo odayaal usa xigeenkiisa intuusa may leeray kulun oo albaabadan hiriin usla qaadadeen oo runtii shariifkana runtii iyo hireen may leeraadiina sharaftan isku qaaday unoona sharaftan inku qaaday hadda sharafa leta hadda ka gaarsiina leta may leeraaye arrintu intada kawaantowdo intada iscasiliyo fayle haddana dib makanagada dantanka jarta deegaanada koonfur galbeed ma yetaa shacabka koonfur galbeed iyo qaar wali aaminsanyihiin dictatorkii keligiis taliyahaaye oo runtii iscasili eedeeda handawaayan ayay leeyihin waayo intuu isxilka haaye afartii afartii sano oo tuma maalmood ku dhiman isxilka haaye iyo weli ka alase deegaanada koonfur galbeed intiyo dib u dhac weyn oo mayleer ay ka habsatay oo mayleer keyrkooda iyo ku xiran iyo aaminsanyiin walow dadka qaarna mayleer ay arrintaasi si qalde mayleer ay fikrad ku dunwiyo mayleer ay ku gudbiyeen siyaasada guud ee soomaaliyana markiilan fiiriyona
maasha allah su-aal meeliyaalo soomaaliya markuunan fiiriyana gaar ahaan dowladda dhexe ee ee soomaaliya runtii walaye wadda kolley may leeraay geeka mambaahan faahfaahin dheerad mambaahan dowladda bilooyinkii ka dambeeyey weli runtii cadaadis iyo xoog saarasay sidii may leeraay maamul goboleedyada awoodiyo lahaayeen lan cirab tiro fadi sidii maamul goboleedyada lanka taqlooso fadi runtii yaa runtii arrintaas eedi eed inka dadaalashii dowladda ee dhexe ee soomaaliya hadan haku qaadana dowladda federaalka sidaa la socota bishaarow walayo eed eed indardalgeliyaal wari kumid eh awoodaha kala duwan ee soomaaliya ka jera qaabkii lanfadi lanyaraayo fadi isla markaasna meelahan ku baha fadi hal awood oo may leeraayi oo ku hadlo magac guud ee bulshaweynta soomaaliyeed iyo lafada meelantala ku saara taasna wali la maray maamul goboleedyadii inta la kala dila hadda aragtii maamul goboleedku hirshabeele runtii wali la dhisay marka may leerahay farmaajo xilkusu qobod iyo runtii la dhisi taasna dareema korta hir shabeele weli ka shaqeeya yaana mayleer amarka dawladda federaalka ka shaqeyn wal al walaaga dawladda gudbiyada markaad aragta maamulka lamada maamul jubbaland iyo koonfur galbeed markada fiiridana iyo maamulku mayleeray puntland oo isuna mayleeray january haniifoodlayona doorasho gala doonaan oo cabduli naftiis cadaadiis la saari fargelin oo qaadan oo mayleeray geed dheer geed gaabana lahan gambana dawlada iyo kahayta maamul goboleedyada oo nidaamkiyeena caddayti oo yeerti mayleer awoodo badan oo isbarbaryaaco soomaaliya inta ka jiraanna kaalama ka yihiin hal awood oo kilinta shaqaytiya fadaan yeereen taasna kolley walihada meelaha jinku baxa kore inta ma dawladii wadda mayleeraahi ciribtirow awoodihii mayleeray maamul goboleedyadiioo lahaayeen taasna kolley hadda faragelinta qaadan oo la kaxaaya maamulka koonfur galbeed walowa dawladda haddii wali la aragtay fursada inta meelahan ku badki fursadaas oo ah musharax iyo wadata inta meelaha ka baha musharaxaasna weli suurta geliyey danoogiiyo kalahaytii deegaanadu koonfur galbeed intii mayleeraay oo dhib iyo mayleeraay rafakan galantiyo si furud iyo mayleeraay ku samaysado korta iyo horta ulijeedada dawladaas wada federaalka shariif hasan sheegeynan kubicitaanka kiishay dawladda dhexe iyona xukuumadda nabad iyonay nolol saameeganta leeg usanjaysada kor shaksi ahaanta tidis
maasha allah shariif xasan haddii usa xilkusahaay hadduusa binaanka kurog markasa saameyn yaleeyey waayo nin lamada kun ilaa iyo hadda galaangal kale ee dhiniga siyaasada soomaaliya kolley waagii usa usahaayay gudoomiyaha baarlamaanka dawladihii kumeel gaarka haayay nafta dareemo korta saameynta usalahaayay ilaa hadda saameynta usaleeyey runtii tanaasulkun ad aragaasa dhinaca dalka fiiriyana maslaxada ka jarta dhinaca dalka fiiriyana maslaxada maka jarta shariif xasan an wabali kaalay farayahaantayda inta may leeraay iscasilaadun ka dambeyta siyaasad usamay leeraay inkaarentu eerantun ka dambeyta siyaasadaas oo haddanu sifayna hadduu xilka haayo fan dhibaato hadda ka dhiyo fana deegaanada koonfur galbeed usi lancaanayo fadi usi may leeraay lakaceedayo fadi laakiin markii usi shalay shirjireedka suqobada usiwaaqay iscasilaadan hadal shay wali ka jiray intuusa may leeraay walla lanraacdaana may leeraay wal may leeraay banaanku ku heyi oo may leeraay dhinishay walba lahanku tiwaana taas wali ku tusaase shariif xasan arrintaasay intuusa qorshooyin maleego doona oo xitaa nagada doonta intu may leeraay maamulka koonfur galbeed usoo banaanka kurooga intuu samay leeray saameyn weyn usug weelada kora federaalka oo kale asaas naftiya xitaa qabsoode intuu samay leeray saameyn kuweelada kora waayo waa nin siyaasada muddo dheer ha ka dhex jari oo nidaamka siyaasada eediyeetan kasow siyaasada meeliha ku jilcanta iyo eediyeetan kasow inka baahanayno geekanta lansharaxa inka baahanayno runtii saameyn iya kuweelada hadda saameyntaas aan ha ku kooba deegaanada koonfur galbeed saameynta kuweelada kor mayata saameynta si kuweelada kora runtii soomaalida weli kamaha mahase qof ada dhaqankaagi iyo may leeraay habdhaqankaagi kasow runtii may leeraay cadow mal kuweelada kora shariif xasan dhaqankii iyo kase oo deegaanadu may leeraay dadka ku jiran deegaanada koonfur galbeed meelihi kulugulin iyo na eediyadan kase waayo muddi walin haayay dhowr sano ku dhawaad saddex bilood iyo dhowr bilood iyo walin haayay bay leeray madaxweyne runtii saameyntiisana ilaa hadda jira doonta waana jira doonta yani kolley taas iyo aaminsana ka xarun ahaan
ka xarunta cilmi baarista guud markii la fiiri xiligan magaalada baydhabo abaaleedeena nagada doonta to doorashada tomiyo iyo todobada waqtigilanka talagalay dhii doonta saansaamta tasiga muuqata ahaan markii la fiiridan sharow arrintaas shirjiraaydi halku saarni anoo ka hadalow gudoomiye ku-xigeenka xarunta horumarinta cilmi baarista ee koonfur galbeed shirjirayd halku saarni shirjiraydkeen wali kusaab wali ku saabsanayay ilaa afar qodob yahay qodobka koowaad oo ah inta may leeraay doorashada oo la filow tomiyo todobada bila november ee unaduna ka jirna doorashadaasi dhiyaase mise kudib dhiyaasa qodob hay haddana qodobkaasi aan falanqeeyo ama dhex gala runtii bishaarow weli umuuqate saansaanta markada siirida doorashadan waktiga lanka talagalay oo dhowr baalamood ku dhiman inta may leerain suurta galaan intiya dhiid ama ku qabsoonta deegaanku hadduu na rogne magaalada tan ee baydhabo sababtunaan waa sababeeye may leedahay inta may leedahay waktiga doorashooyinka oo ku koobanaayeen labaatiyo toddoba xumrad ku koobanaayeen inta may leedahay mas-uuliyiintan ka saray iscasilna ka hor iyo wali hasaareena jadwal lanka talagalay doorashooyinka jadwalkaasna usa tilmaamay inta may leedahay doorashada xilligii qabsooma doonta musharaxiinta xilligii may leedahay iyo warqad shahaadooyinka la guddoonsiin doona siisiisha gudbiyayaan oo may leedahay khudbooyinshooda la dhegaysadow oo may leedahay ad intaas markaan asku duduubno waliba ka alasee arrintaasay inta may leeraay dib uldhac weyn iyo ka sheenasa may leeraay doorashadan la filow tumid toddobadan tirdiyada waayo taasna ilaa hadda daraasinteeniin socota iyo kala shirjiraayid iyo ku saarni xaruntun horumarinta cilmi baarista koonfur galbeed talama daraasiinta ku eedan doorashooyinkun deegaanaduna sii wada doogna si una in la sheergarayna may leeraay dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer koonfur galbeed iyona may leeraay arrintaasna la socdaan waan insha allah mardhowna wali dheega doonaana may leer wal ku saabsan doorashado iyo insha allah dheega doonaan waana sidan dhaqsiyaha badanna ha saaro doon haddii ilaahay yees
mikrofoonka idaacadda warsa magaalada baydhabo markale geeg waliba uun mikrofoonkaasay tele dhammarnay ee aqoon-yahanada ururada bulshada qeybo shishal gedisan magaalada baydhabo ka nool hadhase dhammaantiyo biyoyin haanoyoon warkuweydiyaali su-aalon koraytaniyadahayti gabalaaw magaaga seen aragaas iscisilaada madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya iyo nisaasoo kaleed faragelinta dowladda dhexe
كطيل هايتي من كشتي سازيلاي نسيس شرف لا وانا سنو وطبع لكن حتى انا تقول هاي هذا واي سويتو حتى انا ميل هاي سو سلفضاي ميل هاي وقتي حبوني مسحين سلفضاي مسؤوليتي سنوريجي الفضاي نوريجينا ميل هاي سكرة ونوريجي runtii ciidanku midkaasina sugabooyno lan meelahaayo umood matalaay oo nasiibahay masiibahay walowis marka horeba ogaalka shacabka koyna oo soo meelahay haweelka koy hatana markii dambe shaqadiisa oo deegaanada meelahayn wala lagaba yaa markii dambe hatana doorashadii shaandiyaal waaweyn sharaxaayari iyo doorashadii dhammaantii meelahay ka qasabay miiswada cadiraan حطينا من الهاي دولة الأحرير الولدي اللي كنتم معي مدرسين الحرب المقاوي ساشن كتابي مرفوطة كفر المقاوي أبي حميدي ومن الهاي وشكريس عندي قالوا عايد ومسمسين وقتنا لهم معين كشي معين بحودي ولا الويد ومكان لكن وليس يبين هذا كلا أولي كفر وشكريس وسجن استدرادية مرفوطة أنا fikirkay inuusan laba kusiyo midigla marxalada yamargeed idinkana ay wajarteen umatuunka rabitaanale ama lahadlow madaxweynaha ee dowladda federaalka soomaaliya cabdullahi farmaajo shalay olayeen taageeraan rabitaankana baarlamaankii soo tegaya geedkana inuusan shalaysa kuwayso ogiila lagabo in geedkana rabitaankii shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed halaayintuwaaduu inusku doorbida shishanaada lahay lamada kun labaatan koota ama raygii kiishay gaarka elatiisa maamul lahay socsiin lahay ka shaqeey oo murtan shalay xasan sheekh maxamuud mayba waxaa la dhibaatay lamunutadaana taangiyada hosurugna oo shacabka guud ahaadeen yalla neeshaani geedkana walan guud ahaadahayo mafadaan yahaada wayn aragaane dowladda soomaaliya arag guuree ama deegaaneed waa kala tilmaamaysaa deegaanada koonfurta ee shacabyo waana xadbani lahayna xabuubina lahayna soomaalinimada iyo kuhadal kuran aayo gabadhani aragaana yaan argahayna may ku codsada lahayna dowladda daraalka soomaaliya iyo tixgeliya codsiga iyo rabitaanka shacabka ka nool deegaanada koonfur galbeed sidii dandeerna soomaalinimada la sheegay oo abtahaydii oo wada noolaashadii walaaltinimadii i wada jirkii lama ilaaliyo lalis ogolayn nan fogayna lan dheerayn lan ogolaada inuu rabitaanyo sheegdan lankalan sheenahay oy fadaayin soomaaliyu lan oo ajnabiya mae marxaquuglow xaglow dowladda soomaaliya way uusanay faragelinta inay ku dhaafta deegaanada koonfur galbeed mada binaayta taladii kalahayti wala haatoy laakiin inay qasabka wayla yukun fadaan eeda may lahaa muqdamaad taas way lahaa kuwantood walaalaha weylahey eedan maal idran ka maga dheer shaati gudoomiyaha dhallinyarada gobolka baay haddii aan ku dhiibada aragtiday is-asilaada mudan madaxweynihii hore shariif xasan sheekh aadan ee madaxweynihii koonfur galbeed hore wallaahi niow wayba fikirkay ataana is-asilaadaas madaxweynaha is-asili inii mayleehay isxilla oo yani naniinbahanayna us is-asili laakiin mayleehaayus haddii la fiiriy dhini kale laku fiiriyona go-aan id muhiimsan oo dadnamo ka jirta isu dhaadadi koonfur galbeed iyo lanwilba damiirka jarona mayleraayo saameynka weelada korta mayleraayo u fiiriyow dadii cadaadiis siyaasadeed oo dhinacyo badan ku kooy intii usa aragi intii foodo dhiif hadii lan mayleraayo sabab langada fadidhimada dartiye unas azili walen aragay migilnimo oo iidan arag oo yani go-aan dadnamo ka jarta ah afarsanii may ahaaye madaxweyne koonfur galbeed maalmay dhimanaayeen ama isbuuciyay dhimanaayeen intaas waliba hawaday may lahayso odaynamo ee malaagnamo ee oo mayba halkii iyo ka dhexwadi dadka lama aragtida oo qaban laakiin aragtida aanu ku aaminsanay way haytay soo oo waliin waday odaynamo ee ana madaxweynenimo ma erow laakiin soo odaynamo ee walan wadi wali xaliyaay may lahayso qabiilada iska dhiya xaliyaay usi dhati sabeenta ku dhiibay siyo xabadanka dhiina lana qalad galaay ilaaliyaay dilka xataa dada weeraan lankilandil may dilo suwala ku ilaaliyaa waliin meelka dhuuray dadka dowladnimada ma fahna ayriin ahayti haddii meel raasha laankuun la dilo infectionka ku dambooyo oo ka kor dartiye ilaaliyaa dhuuray marka afar sano oo geedi socod eh oo meel raayo si tartiib ee la ka dareera oo dadka dhini walba la ku dhisow oo la xaqaabayo yah wala ku wadi ana waliin argaya afartaas sano wal badan haqoday wal badan dhimanaayeen marka kaalinta dowladda meel raayus hadda iyo doorashooyinkan iyo dhaxgalka dheer iyo kawadda dowladda kaalintiya waybuahana aragtada tiitay amniga inay sugduhayd dadkan soxorname iyo nas doorlan reer koonfur galbeeda lere oo mid meel degmo iyo xor eh lankii fadaayaan iyo doordayaan laakiin wali haytay inay amniga iyo waxyaabahaas laku sugo dowladaas kule taas dowladda federaalkaas kule amniga laku sugo isin isdoorda lanki isin hasiinbaho isin qanacsantiin xildhibaanadin shinshanaan iyo unuuna la shaqeeyaan markaas dowladda ama saas haytiya lahaa laakiin inay xildhibaanada lanweero meel raayus nacdaadis kale la sameeyo wali nagadaas waxyaabo oo meel raayus la ka dari dowladda dowladdaanu meel raayus dowladdii federaalku oo soomaaliya dhan dhisanaaytiyo unuuna qayb ku hayniyo laakiin may leehayso qaabka iyo sameeyahayta jidku fayla jaray jidkii sugaahay maxamarna dowladda madaxweynaha hore ee koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan waxyaabaha uso nas casilin waan iddaa isuna sheegay sababa ku haytay dowladda naftashe haddii tan dowladda lala fiiriyey madaxweynahana usuuna dowladda ka xoogdayda deegaanadan dhibaato ku dhiifatay marka usoo intarow deegaanadiis iyo usuuna go-aan magilnimo ee qaaday usin banaay marka kolley aan aragtidana ku qabaan taasu dowladda federaalka ammaanka guud inay dadka ku qabato iyo isfiiriyo isdoorda ama yaan handho ku fiirsato lafdareerta iyo hayti laakiin ini yaaba un meerido walaagii sasuubiya sasuubiya leer walaayar mafaylahayna walaku dambooy oo ha kubaha doonan oo sadad wadada dowladda le hadii lahaayo walaku dambooy ha kubaha doonan yani haddii una reer koonfur galbeed dad ka walaago bahalkii idan fiiriya uneena mataawoya wal oo maylahays micno idan weyn sameeyo inay nagala doonaan laakiin haddii dowladda haddaba fursado jara maalmi jaran oo la jara haddaba dibnaskanato dowladda maylahays lankiyo cadaadis ka saaraasi waa moodi haddana ammaankaasi kusugay xildhibaanadii haddii isan etin sinjeewkii xamar sinjeyni hataa ma fiiriyaano xornamo walan doorar haddii leeh hataa naftirsha weli qofsa shilata iniya ku fiirsata haddii laakiin siya kuwadda hata qadaraarta bahalka dhamaata walaha ku baha doono wal oo mayla raayus ee reer koonfur galbeed micno weyn nagada uma nagala doono idan mahadsan
maarigne ee mahaytiisa in istanaasulid in yeelata shacbiga deegaanadan ku jeedaan walkastana ku hiigsadayaan ummadda soomaaliyeed wada jirsha eedeedan mahadsantalena sidaada muujidi waana maarigne ee mudanta waana way ku xusu doontay taariikhda ku xusu doonta markii meelo aan ku baha iscasilaadaas su-aalo lamaad dowladda dowladda waliw ahaa dowladdii soomaaliya waaye oo una dhan calanshe maaragna meel kasta una adduunka roogna iyo gudaba roogna una maaragna calaamadaas xidigta shanta gees leh una maaragna mahaytiisa noo wada dhexayto waana wala una leenno astaanta una leenno waaye dowladda dhexena wali waa astaantayna qaranka waaye oo maaragna muujiyaasa soomaalinimadaayna iyo walaha una ka leenno adduunyadan maamul goboleedyadu way hooseedayaana waa maamul goboleedyo oo federaal eh oo hooseedayaan dowladda dhexe oo madax bannaan dowladda may ka lata dowladda xuquuqo badan iyo ka lata xuquuqo iyo ka lata way ku mid eh wada jir isla jaanqaad laakiin dowlad goboleedka ma in madax bannaanta dastuurshana cadaayey fikirshe maaragna rabitaanshe in iyo muujida waana taas may ka salaysinya dastuurka kumeelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wal alla walaaga insaamaxaw aman ogolaadaw dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo nin degsan oo hati geeka iska doorado hayna in us annagada hormuud annagada ilaa laisku waafajiyow dastuurka dowladda dhexe iyo dastuurka dowlad goboleedka haddii faragelin iyo kaleta way waha ama kale haddii iyo leta dowladda intay ogaato way kaleta korjoogteen iyo ka korjoogtayaas habkaas doorashadan dhagaan in xalaal i xur i xalaal ka dheeda wal intaas ku baxsan dowladda iyo kaleta ma doorashadaas ma leh wala kale way xuquuqan leh wakiiladayna guddoonsho oo hata kusimaha guddoomiyaha shariif sheekhuna maye iyo wakiiladiyo ya-an leh xuquuq in iyo maarane habraaci iyo horusocodkii barnaamijka doorashada oo tuma i todobada una hata sugahayn in iyo habandhikaan waxaana isleeyahay dowladda way kalataa waana muujiyay dastuurka dowlad goboleed koonfur galbeed suubiyay kor joogteen kor joogteen miinas ma ay faragelin haddii siduna dheegana dowladda iyo xubin ku mid ah xubno wala dooradaayan in iyo taageerta ku mid ah ade waliwaha runtii waliwaha way dhiyaasee meela ku moqona in iyo ku eta dhexdhexaad ku eta wala antaxa ku baawo shacbigan rabitaansho way matalay wakiilada koonfur galbeed wakiilada koonfur galbeed musharax kasta inteegan mahaytis doorashada inuu hasurmo waana maaragna hansurma sida isan hela fadi codka wakiiladii nin matalayan maaragna baarlamaanka marka dowladda way kala tashileedii kor joogteen doorashadaas markay dhamaato inay ku warbiida in xur i xalaal ka dheedi hanga kala ta dowladda wal kala makla
شعبكم في شعبكم في ان شاء الله اذا انا ما
kulanyo weeladeen xildhibaano ku tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya iyo kasago magaalada baydhabo uu soo go-aamiyey guddoomiyagii hore eh baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan madoobe iyo waliba iyo-in ahaana iyo markaas iyo geeka saxaafadii oo kala hadleen magaalada tan baydhabo iyo waliba iyo sheegana in sacdooyata la dhaafay magaalada baydhabo iyo kulamiyo kalweelada musharaxiinta ururada bulshada qibashilkiisanhanasayo ku in hanayo ujeedada baydhabo deertiyedahaji in hurgalowka xaalada doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya walin iyo kadhabha jeena in la deji xaalada siyaasadeed in laku wada shaqay amniga iyo in nabad doorashadeeda kadhida dowladda dhexena iyada faragelinta iyo kahayta doorashada koonfur galbeed iyo roojida
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدنياش شرفت له لبانات قولها الشعبي أقل كسر يسوق جرو أمانتين وسلامتين يقصوا قبلها شكله ما أنت أي تاريخ ذو تهي سديد بشكوي توبنات لا بكوني توبني سديد shirkan wuxuu ku saabsan yahay arrimihii aan u nimid magaalada baydhabo xarunta ku meel gaarku ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna magaalo madaxda gobolka baay arrimihii aan u nimid inaan soo gebagabayno ayuu shirku ku saabsan yahay runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marka koowaad saaxiibadaan isla soconno xildhibaanada isa soo xilqaamay ayaga oo maaragtay cid kale ay kaalmo ka heleen ama gacan ku soo siisay ayna jirin yacni isku soo xilqaamay markii deegaanka ay ka soo jeedaan deegaan doorashadoodii yacni hooqoo khalkhal ah laga dareemay isku soo xilqaamay arrimahaas inay xalliyaan isku soo xilqoob ayagaan u mahadcelinayaa waxaan kalen u mahadcelinayaa mas-uuliintii iyo shacbiga soomaaliyeed aan ugu nimid magaalada baydhabo oo sida aad u sharaf badan noo soo dhoweeyey ayadan runtii waa u mahadcelinayaa anigu waxaa nimid maalintii bishaan lixdii bishaana nimid lix toddoba iyo maanta oo sideed ah yaan arrinta arrimihii aan u nimid ku dhex jirnay alxamdulilah ilaah baan waxaad iska leh runtii barnaamijka aan u nimid waan ku guulaysanay maanta nugujigii shalay markaan imaanaynay baydhabo iyo shucuubta degan iyo siyaasiyiinta kulle meeshii shalay arrinta joogtay maanta ma joogto ilaah baan ugu guulayay alxamdulilah ilaah ayaan ku shugaynaynaa sida lawaada ogyahay baydhabo waxaa la filahayay doorasho maaragtay inay ka dhacdo waxa uu soo diyaargaroowey siyaasiin oo musharaxiin ah oo arrintaas inay ka qeyb qaataan u yimid iyo shacabweynihii oo doorashada maaragtay khuseysay deegaanka maaragtay doorashada ka dhacayso deegaankooda ahaa marka waxaa jirtay shucuur aad iyo aad maaragtay walac badan u leh ayaa abuurantay muddooyinkii dhowaa hadda lasoo dhaafay sidaad waada ogtihiin waxaa jirtay baarlamaankii dowlad goboleedka koonfur galbeed tiro aada u badan inay xamar tageen ayada oo markaas maaragtay meesha dowladda siday noo sheegeen ay yidhaahdeen dowladda federaalka meesha nagu casuuntay la yidhaahdeen waqti xasaasina lagu jiray arrintaas runtii waxaa shako badan ku abuurtay musharaxiintii barnaamijkaas luqu lahayn oo u yeedhitaankaas iyo waxa ayaga maaragtay ay ka warqabaanaan ahayn aad iyo aad shako badan u galay oo maaragtay is yidhaahdeen yacni faragelintan maxaa ka imaan karaa le oo welca badan abuuray arrintaas runtii musharaxiintii barnaamijkaas ka warqabin iyo casuumaddaas macnaheed aaday u shakiyeen in doorashadii maaragtay si kale loo leexinayo dowladda federaalka farax la soo gashay iyay dareemeen arrintaas markay dhacday guddigii doorashada labaatan iyo todoba xubnaad sida lawaada ogyahay ayaa iscasilay intooda badin arrintaas markay dhacday waxaa soo baxday yacni dareen oo weji kasta yeelan karo in doorashadii dhan halhal gasho maaragtay deegaankan dhibaato ka abuuranto ayaa laga shakiyey anugu markaasaan isa soo xilqaanay saasaan ku nimid intaanaanu soo gaarin magaalada baydhabo waxaa haddana go-aan kala qaatay odayaashii dhaqanka deegaanka oo ayagana maaragtay arrimaha luku leh qaab dhismeedka iyo yacni howlaha dowlad goboleedka dastuurkoodu qorahayo qodobka lixdanaad ee leeyahay haddii dhibaato iyo khalkhal arrinta gasho waxaa u bannaan in ay farax la soo galaan waa soo maaragtay farageliyaan arrimahaas ayagoo qodobkaas cuskunahayo ayagana go-aan ay soo saareen waxay yidhaahdeen doorashada waa in dib loo dhigo maadaama kale shaki u yimid arrintaasna intaan anugu soo gaarin ayaa hortaanada meesha ka dhacday waqtigaasan saas ku nimid anugu markaan imaanay dharaad runtii si fiicanaa lanoo soo dhaweeyey kow markaan imid waxaan bilaabnay inaan musharaxiintii la kulanno musharaxiin aada u tir badana joogay oo barnaamijkaas kulligood rajo ka lahaa musharaxiintii afar iyo toban musharax ayaan magaalada joogday afar iyo tobankaas waan la kulannay afarta iyo tobankii ama si koox koox aan u aragno ama gaargaar aan u aragno qof markaas maqnaana wuxuu yidhi saaxiibadayaan isku mowqifnahay wixii ayga go'aamiyeen iyo go'aana hal qof yidhi waa jiray laakiin inta kale si maaragtay kufool kufool ayaan isu hor fadhiisanay yaan armay ugu wada hadalnay dhammaantood waxay maaragtay waxaan isla garanay in doorashadan sababteeda dhibaato ka abuurantay ee shacabkan iyo deegaankan dhibaato u keenin runtii aadan ugu mahcelinayaa musharaxiinta waa isla garanay dhammaantooda arrintaan u jeedinay walaalayaal idinka oo madaxnimo doonahayo sabab ha u noqonina inuu dhibaato deegaankan ka dhacdo taasaan u jeedinay barnaamijkii markaan u wada fadhiisanay qaabka dhan laga wada hadlay dhammaantood arrintii waa garwaaqsadeen waxaan runtii maanta aadan ugu faraxsanahay hal musharax oo aan is leenahay wixii maaragtay nidaamka doorashada dhabahayo in raalli ku noqonahay aan maanta ku tuunsanahay ma jiro sidii naga ballanqaadeen hadday u fuliyaan marka sidaas daraaddeed ayaa marka anaguna markii maaragtay barnaamijyadaas aan soo wada aragnay wixii laga cabanayay marka hore ku saabsanayd arrinta laba arrimood ay ahayd dowladda federaalka oo runtii ay leeyihiin fadargelin oon caadi ahayn nugu haysaa doorashadii ayadaa wadadeeda ka leexinaysa ayadaa namaquuninaysa leeyihiin musharaxiin kale qaarna waxay lahaayeen ayagana dowlad goboleed madaxa madaxweynaheeda musharax yahay dhanacaasna culeesa naga haystaa labadaas arrimoodaa lanoo sheegay runtii sida lawaada ogyahay tii dowlad goboleedka madaxweynihii maaragtay xilka haayey kheyr alla xasiin shariif xasan markaan wada fadhiisanay aan wada hadalnay barnaamijka waxyaalo badan uu saluugsan yahay waa noo sheegay fargelinta dhanaca dowladda asiga naftirgii dadka cabashada ka qabay buu ka mid ahaa wuxuu noo sheegay haddii anigaba dhibaato iga imaanayso wixii shalay aan soo dhisay halkaan soo gaarsiiyey aniga sababta uma burburahayaan xilka dhan waa iska casilaya saasuu nagu yidhi ma raalliya ku tahay raalliaan ku hay waan iscasilaya waana ka noqday barnaamijka dhan waxaan rajaynayaa buu yidhi in wixii aan meel keenay gadaalkayga la burburinin ummadda dhan wabaada og tahay shariif xasan xilkii uu iska casilay maanta maaragtay wuxuu ka mid yahay shacbiga soomaaliyeed buu ka mid yahay maantii muwaadin soomaaliyeed waay kolley nin siyaasi maaragtay siyaasi rogcadaa waay meel kale ilaahay u bixiyo ama meel kheyrna laakiin maanta baawar uu maaragtay ama dad ku handado ama laga calaancalo ma jirto si sharaf leh wadaninimo ah yuu muujiyey meesha waa ka baxay asigi waxaa soo haray laba arrimood dowladdii federaalka oo weli shakiga laga qabo oo maaragtay faragelinta laba arrimood waa noqon kartaa saacadda anaad qabanaysiin meeshaasaad ku qabanaysiin tallaabo ma kuma darin kartiin tallaabo ma dhami kartiin waa faragelin hebela ilaa waa ilaa dooranaysiin waa faragelin hebel isma sharaxi karo annagaa ka joojinay lama dooran karo waa faragelin waxaasoo dhan waxaan leenahay dowladda federaalka faraha ka qaado dalkan federaal ummadda soomaaliya federaal ay ku heshiisay federaalkan waa aas aas waa jilacsan yahay dowladda federaalka waxaa la rabaa federaalka inay sii dhisto maahayna lama rabo inay dumiso dowladda unitary waana soo martay soomaaliya ayada oo unitary ah yay burburtay waa la isku soo celin waayey ayadoo federaal ahayn oo hal meel laga xukumo maaragtay ay tahay xukun maaragtay hal meel ku uruursan soomaaliya halkeeda waa lagu gaari waayey reg aniga aan ka mid ahay iyo saaxiibada haddii la socdo iyo reg badan oo dhammaaday iyo kuwa noolo hadda meel kala joogo waxay ogyihiin soomaaliya meeshii kala tagtay meesha hadda soo gaartay sidii lagu soo gaarsiiyey ummadda soomaaliyeed way og tahay shacbweynahana wuu og yahay soomaaliya maanta qofkii mas-uul ah oo wax dhibaato keeni karo gadaal uu celin kale qofkii keeno ummadda soomaaliyeed maanta waa habaaraysa ilaahayna naga badbaadiyay wax gadaal noo celiyo marka waxaan leenahay dowladda federaalka xil weyna saaran isku xirka dowladaha xubanka dowlad goboleedyada maaragtay dowladda xubanka tii isku xiraysay ayada waay waxaan ka rajaynaynaa annagana waan ka tarsannahay hay-addii baarlamaanka nahay golaha shacbiga marka madaxweynaha xukuumaddiisana waxaan ka rajaynaynaa federaal inay dhiirigeliyaan dhisaan laakiin dhibaato dhanacooda inay ugu imaanin doorashooyinka inay wax u taraan maahina waxoodii ku saboodgareen maahina ina ayaga caqabad ku noqonin taasaan ayagana ka codsanaynaa dadweynaha soomaaliyeed oo deegaanka koonfur galbeed khusaysa dooradan doorashadu khusayso oo maalmahan hoogoo shaki la geliyey ama doorashadan dagaalsuka idinku abuurta ama dadkii kala saftaan ama maaragtay qofkii ay taageersanaayeen ama la jujuubaa ama dhibaato ka timaada shakiga la geliyey ayagana waxaan leenahay deegaankan labadan ugu deegayaa dalkan waa la ogyahay yacni dhibaatada maanta ka jirto tuulooyinkii lama aadi karo nimankii maaragtay dhallinyaradii soomaaliyeed oo la qalday ayaa meel kasta qolyahooda la fadhiyaa dadka xur ma aha nabadan yar oo magaalooyinka dhexdooda lagu haysto oo baydhabo maanta lagu haysto shacabka nabad ku nool yahay shacabo waxaan idin leenahay arrintaas ha fududaanina wax digaal iyo kala fogaansho keena hay ka feejignaada nabadda horseed u noqda qofkii aad aragtaan inuu digaal idinku abaabulo oo siyaasi ah ka diida dab hana gelinin hel haddii ilaahay kuu bixiyo garabkaadaan istaagaynaa haddaad wax weysanna annigaad nagama tahay dhaha yaan dagaal idin gelinin shacbiga soomaaliyeed taasaan kula dardaarmaynaa beesha caalamka soomaaliya weli ma aragtay dowladaha caadiga lama mid noqonin gacanta waxay u baahan tahay ummadda caalamka oo runtii abaal badan ku leh intii dhibaatada ku jirtay garabkeeda taagnayd maantaba ciidamadoodii yani ciidamo caalim ciidamo maaragtay african union oo caalamkan maaragtay taageeradooda la garab taagan yahay yaa weli laga maarmin nabaddii weli gacantaan iskuna haynaa dhaqaal ahaan nibad ahaan nooc kasta ahaan wax kastoo dhib keenayo ka hortagadooda ahaan weli caalamka soomaaliya caalamka siday ugu baahan tahay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka haddii baad ogtihiin waxbaa ku dhex jira waxaan leenahay nabadeyntoodii isku xirkoodii nagala qayb qaata doorashada soomaali jujuub waa u daran tahay iyo hadidaadii xoog usheegasho soomaaliya halkeeda laguma gaarahayo waxaan leenahay soomaaliya waa fahamteen wixii la soo maray inay maaragtay iyo dadaaladii la bixiyey hantidii la bixiyey dhiiggii la bixiyey dadaalkii la bixiyey inuu naga khasaaro ilaahay naga koriyo waxaan idin leenahay arrintaas gacan ka geysta gacan siiya dowlad goboleedka doorashadiis baarlamaanka arrintaas hormuudka ah isaga waajibaadkiisa dastuuriga doorashada tahay waxaan rajaynaynaa in arintaas waxaa idinka rajaynaynaa inay arrintaas gacan weyn ka geysataan taasaan ka rajaynaynaa waxaan kale rabaa inaan la dardaarmo baarlamaanka dowlad goboleedka waxaan idinka rajaynaynaa dulqaad wadaninimo wixii shalay qaldamay hataa xildhibaanada qaar armihii waa laga xumaaday xildhibaanadii baarlamaanka aaday wax kastoo la idin malay ha noqonin khiyaarkiina ku socda iyaan qofna idan leexinin u shaqeeya shacabkeenii dalkeen inaad badbaadisaan taas u shaqeeya si haayaha madaxweynaha culeyskii horey aad ku jirtay mid kale lagugu daray qof aqoonyahan dhallinyaraha baad tahay annaguna meeshaan joogno wax kastoo aad nooga baahato haddaan nahay baarlamaankii inta hadda socnay intii kale xamar jirto naga maqanba garabkaagaan taaganahay garabkaagaan la hagalo adigoo madaxweynena ah guddoomiyiina ah doorasho xalaal ah inaad samaysid saasaan kaa rajaynaynaa baarlamaanka soomaaliyeed iyo musharaxiinta waxaan kula dardaarmaynaa guddoomiyaha siihaaya madaxweynahana taladiis ha loo hogaansamo yan maaragtay sharaftiis meel loogu dhicinin waa nin wadini ah waa nin runtii soo qariibay maanta asiga mas-uuliyaddi saaran tahay mas-uuliyad maalinba qof ahaynaya marka waxaan idinka codsanaynaa inaad garab istaagtaan guddoomiyaha iyo macal guddoonkiis inaad garab istaagtaan odayaasha dhaqanka oo runtii taariikh lama iloowaana kuleh dowlad goboleedka hadda jirta kuleh shalay markaad shaki idin galay go-aan baad soo saarteen ixtiraamkiin iyo tixgelintiinaad leedihiin la-aantiisna dowlad goboleed ma jiri lahayn mana dhismi lahayn haddana waxaan leenahay ha ka cajiisanina la taliya maaragtay garabkooda istaaga maaragtay wixii maaragtay aad u aragtaan inay dhibaato keenayaan ayagana kala hadla annaga naftarkaana soo gaarsiya gacan baa idinku siinaynaa waxaan rajaynaynaa doorasho halaal ah oo dhibaato ka abuurmaynin oo shacabkan barwaaqi wanaagu horseedays inay ka dhacdo baydhabo waktigii annagu ma dhahayno ilaa waa ilaa maalintaas lama dhaafin karo waa laga mariisina waa laga hormarina waa laga dambeeyina anugu taas ma fargashanayno arrintaas waxaa iska leh dadka khusayso ayaa iska leh dowladda federaalka naftarkeedana uma cayimi karto aydan xadgudub ay ku noqonaysaa taas waxaan leenahay ha looga dambeeyo gacan ha la siiyo doorasho halaala oo taariikhi ah inay ka dhacdo yaan rajaynaynaa baydhabo dowlad galbeed koonfur galbeed aad iyo aad aad u mahadsantihiin saaxiibadaya wixii dhaafay ku daraya assalaamu calaykum
guud ahaanba saaxiibyaal waliba uu kantaa ka gebagabeeyana barnaamijka siyaasadda ee kulanka raadiyaha warsan intideedan ku kulmaan kukalimadaesaas iyo neemaan allah anoo sultaan bashaar mayow iyo nebi maxmud gaabshaah ibahadi kale oo kala qayb qaaday tasaarufka barnaamijka boolisan lena mas dhaafne kulanti dembo xiisa leh Yeah.